hoobay hiddiya dhaqanku waa hubantideeni adiguna hablaa maanta waad ugu horraysaay halbowlaha wadnaha iyo bogaad ee qawrudaay harse iga dardaalana ayaan ku hollinayaay
kulan wanaagsan dhegaystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa qaybtii labaad ee sheekada abaalmarin jacayl ee laga sameeyey dhacdo dhab ah oo dhex martay lamaane guur ku ballansanaa oo ku kala irdhoobay dagaaladii sokeeye ee soomaaliya ka dhacay hase ahaatee muddo dheer kadib markii lays helay gabar laysa siistay hilowla habeenkii ay dhool isbarteen labadiisa indhood isuma geyn quruxdeedii xaddaafka ahayd baa hadba hor imanaysay sidii filin xiise badan ayuu u daawanayey waa taas maskaxdiisa barriinsatay hilowle toddobaadkii ballantu ahayd baa la dheeraatay waxaan sidoo kale barnaamijka idinku hayaa waa qayb kale oo ka mid ah waraysiga fanaanka cabdulqaadir jubba oo aad kaga bogan doontaan heese xiise leh waa caawa iyo caweyska washington toddobaadkii hore waxaan barnaamijkan caweyska washington idinku maqashiiyey sheekada abaalmarin jacayl oo ah sheeko laga qoray hooyo gabadheeda ku abaal marisay wiil ay guur ku ballansanaayeen oo ay dagaaladii sokeeye isku waayeen sheekada waxaa inala socodsiinayaa wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dhool waxay ku dhalatay markay taariikhdu ahayd kun sagaal boqol iyo toddobaatankii magaalada beledweyne inkastoo yaraanteedii ay ku soo barbaartay magaaladaasi hase ahaatee waxay reerkooda u soo wareegeen magaalada xamar kadib markii uu aabbaheed shaqo ka helay warshaddii caanaha iyadoo shan sano jirtay dhool waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan jalaqsanaanta iyo dabeecaddeeda wanaagsan baa soo jiidatay dhallinyarada asaageed ah dhool wax carruur ah lama aysan dhalan ee keligeed bay waalidkeed ku indha kuulan jireen maalin kadib ayay dhool saaxiibteed jamiilo ula tagtay sheekadii dhex martay iyada iyo hilowle waxayna hadalkeedii uga bilowday iyadoo qoslaysa jamiiley waxaan kuu hayaa sheeko aad u xiiso badan habeenkii oo dhan ayaannu riwaayaddii wada daawanaynay wiilkii weligay inankaas mid ka fiican oo ka dabci wanaagsan ma arkin intaan rag la haasaawayey haddana waxaannu ballansannahay jimcaha inagu soo aadan weliba waxay ila tahay inuu mustaqbal doon yahay sababtoo ah ma aha ragga dumarka haasaawaha wakhtiga uga lumiya ee waa qof himilo fog leh oo indhihiisa iyo dhaqan wanaaggiisa ayaan ka gartay jimcaha xaggee ku ballansan tihiin ma gurigiinna mise meel kale jamiila oo sheekada u dhegtaagaysa baa dhool ku tiri wuxuu igu imanayaabay tidhi guriga reer calasow toddobada fiidnimo anigu aad baan ugu faraxsanahay isbarashadiinna bay tidhi jamiila iyadoo shalmaddeedii garabka ka dejinaysa sheekadu hadba halkay marayso anigaa kula socodsiin doona ayay ku soo idlaysay hadalkeedii dhool iyadoo hilowle la kulankiisa rajo wanaagsan ka qabta waa yahay saaxiibay adigun baan kaa warsugayaa bay ku adkaysay jamiila saaxiibteed oo ka sii tegaysa waa hagaag bay tidhi dhool haweeye oo ahayd dhool hooyadeed galabnimadiibay iyadoo guriga keligeed joogta ayay dhool oo ka soo laabatay jamiila u timid hooya maanta intee aaday hooyadeed baa weydiisay hooye macan gabadhii jamiila ee aannu iskuulka isla dhigan jirnay ayaan cashar la soo akhrisanayey oo ma imtixaan baa idinku soo dhow islaantii baa mar kale weydiisay maya cashar baa igu adkaaday bay ku marmarsiyootay intay hore u sii gudubtay markay hore u sii dhaqaaqaysay waxay ka cabsanaysay in su'aalo kale oo iyan ka jawaabi karin ay hooyadeed weydiiso hilowla habeenkii ay dhool isbarteen labadiisa indhood isuma geyn quruxdeedii xaddaafka ahayd baa hadba hor imanaysay sidii filin xiise badan ayuu u daawanayey waa taas maskaxdiisa barriinsatay hilowle toddobaadkii ballantu ahayd baa la dheeraatay galabnimadii jimcaha ayaa dhool intay dharkeedii boorsadii kala soo baxday oo joodarigii ay ku seexan jirtay dushiisa ku daadisay ayay laba shay oo isku midab ah ka xulatay kuna labisatay habeennimadiina iyadoo laafiyoonaysa bay timid halkii ballantu ahayd hilowle isagoo surwaal jiinisa iyo shaati cad oo diilnimo leh ku labisan ayuu isna isi soo taagay goobtii lagu ballamay hilowle cabbaar markii uu waddada dhinaceeda taagnaa oo hadba dhan eegayey ayuu saacaddii gacantiisa bidix ka lulatay eegay waa siddeeddii fiidnimo oo afar daqiiqo dhiman maxay la soo daahday ayuu isweydiiyey isagoo weli sidii u fakaraya oo luuqyada waddada laamiga ku soo dhaca hadba mid isha la raacaya ayuu markii dambe arkay dhool oo jidka dhankiisa kale ka soo gudbaysa hadba lug bay qaadaysay labis aad u qurux badan ayay xirnayd hilowle intuu aad u farxay oo ka ilbuuxsaday wuu dhankeeda u soo dhaqaaqay afar indhood oo hilow iyo kalgacayl dartii isu haraadan baa hal mar isku dhacay kulan wacan oo wanaagsan soo dhowow bay ugu jawaabtay iyadoo dhoolla caddaynaysa oo welina labadiisa indhood kor u eegaysa waan dhowahay buu ugu warceliyey isagoo labiskeeda fiirinaya iyagoo sidii laba qof oo kala baaday marba mid la eegayo ayay u dhaqaaqeen dhankii uu ka xigay gurigii reer calasow markii ay gurigii tageenna waxay wada fadhiisteen qolkii fadhiga hilowle isagoo uga mahadnaqaya dhool sida fiican ay u soo dhowaysay buu ku yidhi waxaa i soo jiitay sida qaayaha iyo qiimaha leh ee aad ii qaabishay abbow waa la isku leeyahaye maxaad horta ka shaqaysaa dhool baa si kediisa u weydiisay waxaan ka shaqeeyaa warshadda sifaynta batroolka ee xamar waxaan ka ahay karaani qaybta xisaabaadka guud xarunteeda xalane ee degmada wadajir buu ugu jawaabay maasha allah waxaan islahaa waa bilaa camal ee u sheeg jagooyin ka bannaan warshadda caanaha weliba waxaa la rabaa wiilal sidaada oo kale aqoon u leh hulowle wuxuu arrintaasi kala soo dhex baxay in dhool ay tahay qof cilmi leh isla jeerkaana uu la qaybsan karo nolosha haddii ay isfahmaan wuxuuna mar kasta uurka ku hayn jiray sidii uu ugu soo bandhigi lahaa waxa cindigiisa ku jira ee damiirkiisu cabbiri kari la'yahay markii ay in cabbaara wada caweeyeen oo cabitaan qabowna loo keenay ayay isku soo yaro dhowaadeen wuxuu habeenkaas u soo bandhigay codsigii ugu horreeyey ee uu ku doonayey inuu qalbigeeda ku hanto hilowle sagaal iyo tobankii sano ee uu ifka joogay weli fursaddan oo kale ma soo marin waa inuu caawa qodob qodob ugu sheegaa wuxuu rabo dhoolay intii aynu kala maqnayn waan kuu xiisay xaqiiqdii oo waan ku tabayey weliba daqiiqad kasta waxaan kugu qaban jiray niyadda innagoo meel barwaaqo ah ku wada nool waayo xidhiirada dadka dhex mara waxa ugu wanaagsan midka farxadda kalgacalka iyo kalsoonida ku dhisan dhool aad bay ereyadii hilowle qalbigeedu u ruxeen iyadoo qoslaysabay tidhi bagaad jacaylka aad ii qabtid iigu sheegatay waxayna u caddaysay inay iyana la qabto jacaylka uu u qabo mid la mid ah taasina waxay dhalisay in aaqirkii ay ku raacdo codsigiisa waxaana iyagoo aan waxba sheerin shay dadanna kaba dhigin ay si hoose u shushubteen arrimihii jacaylkooda hilowle xaaji xasan dhimbil baa gubaysay la yaabsa ma lahayn kolkay muddo laba saacadood ku dhow wada sheekaysanayeen buu si aan gabbasho lahayn ugu yidhi walaal dhool waxaan rabaa inaan ku guursado sidee u aragtaa haddii aynu guri yegleelno dhool owgeeddi markeedii horeba kalsooni buuxday siisay hilowle waxayna ku tidhi iyadoo kalsoonidii ay ku qabtay u muujinaysa aniguba arrintaas waan ka fakarayey hase yeeshee waxaan kugu xirayaa hal shardi oo aad u fudud hilowle intuu indhaha taagay buu yidhi muxuu yahay shardiga kollayba anigu waan oofinayaa wixii aad iga rabtide waxaan kaa codsanayaa inaad waalidka yarad fiican siiso si ay inoogu duceeyaan qoyska yagu waxaan kaa rajaynayaa inaad ka farxin doonto waalidkayga haddii guurkaasi uu dhab noqdo ayay ugu jawaabtay iyadoo indhihiisa ka garatay dareenkay su'aashani qalbigiisa ku reebtay shardigaas oo habluhu ragga intiisa badan waajib kaga dhigaan isaga way la fududaatay marba haddiiba aabbihii xaaji xasan yahay nin ganacsade ah dhowr jeer oo horena ay ku heshiiyeen in gabadha uu hilowlo soo xusho loo dhisi doono habeenkaas kulankoodii guul buu ku idlaaday wayna kala hoydeen iyagoo isla faraxsan aad ayaad u mahadsan tahay xasan kaafi qoyste dagalada qabiilkiyo qoloqolo u dirirkii qaxayo dhibaatadii qof jacaylu dheeraa kolay kolay qusamaaye
toddobaadkii hore waxaan barnaamijkan cawayska washington idinku soo gudbiyey qayb ka mid ah waraysi ay falastiin axmed iimaan magaalada minneabolis kula yeelatay fannaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba qaybtan waxaad kaga bogan doontaan heesaha fannaanka kuwooda safka hore ku jira mar kale falastiin iyo jubba
qad cagaaran labadii lagu kala qabirayo qalbiyadii la kala xidhay ilaysu qoonsaday nafu qariilidaanahaye qaramada midoobo qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qorallada jacaylkiyo fariimaha ma qaadaan qanacda halkiisa waana qaboobi alla qaboobi yara qaboobi lahaye qaramada midoobe qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qorallada jacaylkiyo fariimaha ma qaadaan qanacda halkiisa waana qaboobi yara qaboobi alla qaboobi lahaye
qadir dagaalada markay dhaceen kadib heesaa samaysa ama aa qaatay maxaa ka mid ahaa heesahaas oo dhibaatooyinka wadanka ka dhacay iyo aad kaga hadasha walaahi falastiin ayaa baymacaan marka la wareystay abwaaniinta waxba dalka horta lagama horta fanka wuu seexday fankana waxaa seexiyey fanka wuxuu ka mid yahay waxyaalihii dalku ku dhisnaa ee burburay ayuu qayb ka mida yahay fanku sida aqoonta u baaba'day iyo waxbarashadii iyo jaamacadihii sida wasaaradihii u baaba'een oo kale sida dhaqankii u baaba'ay oo sida xigtadii iyo xigaaladii isu laysada dulinimada ah ama jaahilnimada ah sababta soomaaliya maysan lahayn constitution qoran soomaaliya maysan lahayn laakiin soomaaliya constitutionkada wuxuu ahaa xidid iyo xigaalo daris isxurmeeya markii taasi dhacday oo taa lays baaba'sho laysdirana waxaa meesha ka baxday constitutionka soomaalida oo ahaa in mid qoran oo ahaa in oday la dhagaysto in dariska la xushmeeyo gabdhaha in la xaq dhowro maatida in la gargaaro intaasaa baabaaday marka abwaan walba wuxuu ka cabsaday hadduu wax ka hadlo in la yidhahdo reer baa ula jeedaa ama meelha ula jeedaa sidii hore loo yidhi hadal waa margiyo hadda meel ama abwaaniinta naga horeeyay abwaaniinta waaweynaa hees ay sameeyeen oo aan kacaan diid ahayn loola jeeda waa kacaan kacan diid waaye ama kuwa kacaan loola jir kacaan waaye kuwa oo gabar aan ku saabsanayn loola jir kuwa nin aan ku saabsan nin loogu saari jiray oo kale ayay waxaa u socdaa heesta la yiraahdo qad cagaaran qad cagaaran waxaa qad cagaaran kasoo gudbi jiran oo qad cagaaran waa taqaanaa adba markaas oo dhinaca kale oo dhinaca kale u gudbi jiran horta marka xamar ma joogtaa ani ma joogan xamar qadka cagaaran waxaa liigu sheegay heesta ninka sameeyey waa cabdiqaadir shaacali shukri wuu ila soo hadlay marka heestasuu ii sheeg wuxuu ka sameeyey wiil iyo gabar isjeclaa markaas inay isqabeen in kalema garan laakiin isjeclaa laakiin labada side kala jira kala ahaa kala jira maaha kala ahaa markii dambena kala dhumeen oo kala carareen isu imaan waaye balaaye qatar dhigtee ma waa lasoo dhaafi kara anaa soo dhaafa wiilka amuu dhaafi waayey hadda gabadh dhaafi Ay.
kartana gabdho waa dhaafi karaan laakiin soomaalidu garmadoohbay dishaa iyo caqalka iyo aqoonyahankay dilaan ma fahamta marka inuu u tegi waayo qofkii aa laga yaabaa ninkaana marka cabdiqaari shacali shukri ay sheekaysteen Een, dan cabdiqaari shacali shukri isagoo joogo italy ayuu heestan iisoo qoro dhahay cabdiqaadir bliis heestaas saasaan ka sameeyey laxankaan sameeyey markii musiga Ee, dagaalada qabiilka iyo qoloqolo u dirarkii qaxa iyo dhibaatadii qof jacayl u dheeraa kollay quusan maayo distro qad cagaaran labadii lagu kala qabiray qabiraad yaqaanaa xoolaha ma kala qabirayd qalbiyadan la kala xiray ee laysu qoonsada naf qaylidaana qaramada midoobey qaxootiga daryeelow howlaha aad qabataan qoraalada jacaylka iyo fariimaha ma qaadaan qaracdaa halkiisa waan qaboobila qaramada midoobo qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qorallada jacaylkiyo fariimaha ma qaadaan qanacda halkiisa waan qaboobi alla qaboobi yara qaboobi lahaye qaramada midoobe qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qorallada jacaylkiyo fariimaha ma qaadaan qanacdaa halkiisa waan qaboobi yara qaboobi alla qaboobi lahaye qarankii burburayay qoys bagooni loo raray qabqablihii dagaalkiyo qoryihii la wada siday qaraxiyo qaraxiyo rasaastiyo qarankii burburayay qoysbagooni loo raray qabqablihii dagaalkiyo qoryihii la wada siday qaraxiyo qaraxiyo rasaastiyo qabti ay damoodeen kala qaride labadii aan qoys wadaagine qayrkood kuwii tegay qurbahana aan soo gelin qabti ay damoodeen kala qaride labadii aan qoys wadaagine qayrkood kuwii tegay nafuqaylidaanahay
inaan dambe heese marka ma qaate ma samayse Hees.
kadib heese jacayl ah Een, hadda jecel la samayn karaaba sababta hadda dumarkii awood leh hay- marka waa in heese loo qaado hees gabar lagu cayna lama samayn karaad no qofna kaa dhegaysan maayo waa inaa maanta maanta dhan tiraada sidaan oo taala guduuday waa waa qurxantay eday baa leedahay ma fahamta marka marketka ayaga ahaaya tanna ayaga ahayd lacagtan ayagaa ahaayeen awoodin ayaga ahaaya runtii kana hiilo badan ragga ka hiilo badan gabdhaha soomaalida aniga waa ogtahay falastiin vaankeyga marka la tacaadeen waxaa leedaha boqolkiiba boqol gabdhaha soomaalida cabdiqaadir vaankiisa sababtoo ah way ka naxariis badan yihiin ragga
heestaasi baarliin ee ka mid ah heesaha safka hore ku jira ee uu qaado fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba ayaan ku soo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington fanaanka waxaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ku waraysatay falastiin axmed iimaan intaan mar kale iska maqlayno haddii aan lidmo waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
Partida ruim.